Dhallinyaradu waa xoogga iyo mustaqbalka bulsho kasta waxayna leeyihiin awood iyo tamar ay ku bedeli karaan adduunka. Soomaaliya oo soo martay marxalado adag oo colaado iyo dhibaatooyin siyaasadeed inkastoo dhallinyaradu hadda ay door fiican ka qaadanayaan nabadda iyo dib u dhiska dalka.
waxay uga qayb qaadan karaan eh, tuulooyinka markala joogo ama eh, tuulooyinka En, horta dhalinyarada waa dad markaa en, en, xoogna loogu faa'iidaysan karo en, xagga ahliyan iyo cilmina loogu faa'iidaysan karo marka en, dhalinyarada waxay uga qayb qaadan karaan inay markaa ay ay ay dardar geliyaan ama wacyigelin ay ka sameeyaan tuulada dhexdeeda ama ay samey karaan eh, maxaa la dhihi jiray kormeer kormeerkaas wuxuu noqon karaa eh, markii maalmaha ama marka laga cabsanayo oo kale ama ay jirto en, cabsi marka laga cabsi qabo in markaa deegaankooda ay ay u arkaan wax markaa eh, ama dhibaato u keenayo markay arkaan ama ay u maleeyaan inay ay suurtagal tahay waxaas inay dhacaan inay ka hortegi karaan dhalinyarada En, mida kale waxaa jiro en, odayaalaa jiro En, odayaalkaasi eh, iyo iyo iyo iyo dhalinyarada em, marka la joogo eh, dhanka tuulada en, nabadgelyo marka la fiiriyo dhalinyarada uga haboon en, dadka waaweyn maadaama ayaga dhan walba meel wal- meel walba loo diro way way- way uga faa'iidaysan karaan en, eh, xagga eh, marka loo fiiriyo eh, eh, xoogga iyo iyo iyo aqliyan En, waxay markaa ay samayn karaan xataa eh, mararka qaar haweenadii oo kale markii shaqada dhexe marka la gaaro ama khe- xilidaas oo kale inay markaa ay soo baxaan ay indheindheen ku samayn karaan deegaankooda maadaama oo la yidhi eh, sidee dhalinyarada ay uga qayb qaadan kartaa nabadgelyada deegaankooda waxaa kaloo oo markaa xiga en, mararka qaar waxaa laga yaabaa inay dhacaan wax markaa eh, deegaanka aan u fiicneen ama shicibka meeshaas ku nool aysan u wanaagsanin